haddaba musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo in ay qabtaan waxaa ka mida madaxweynihii hore waxaa ka mida madaxweyneyaal hore madaxweynaha waktigan haatan xilkiisa uu sii dhammaanayo shariif sheekh axmed ayaa sidoo kaleeto madaxweyneyaasha hore ka mida oo isagu soo xukumay dalka labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo labaiyo tobankii horeyna usoo ahaa madaxii midoogii maxaakiimta islaamiga iyo guddoomiyihii isbahaysigii dib u xoreynta haddaba madaxtinimada waxaa sidoo kaleeto sheekh shariif sheekh axmed lagu xusuustaa kaxoreyntii waxaa la yiri dowladdii iyo ciidamadii midoogii afrika ee kaabayey muqdisho ay kaga saareen maleeshiyadii al-shabaab sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii haatan waxyaabaha sababta u ah inuu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayuu ku sheegay inuu doonayo in uu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta amniga haddaba falastiin axmed iimaan ayaa waraysigan la yeelatay shariif sheekh axmed maxaa u rabtaa inaad madaxweyne noqoto bismillah bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasul bacd waa mahadsanta falastiin adeegyo tiimkaba sidaa la socota soomaaliya madaxyo fara badan ay soo marto maadaama aniga hadda dadka musharaxiinta qofka ugu khibradda badan ama siyaasad ahaan ama ama ama amni ahaan aan ahay dalkeena uu dhaqaaqi layahay aan ka maqanahay hadda hogaanka dalka sagaal sano ama in ka badan ama toban sano taqriiban waxaan rabaa khibradeyda inaan mar kale soo bandhigo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka lasoo doortay horgeeyo waxaana rajeynaya arrintaas inay fursad ii siiso mar kale inaan u adeego dalkayga waxaan aaminsanaha arrintaas inay waajib igu tahay maxaan aaminsanaha inaan wax badanoo maanta jira ama amniga ama maxaan ku idha arrimaha siyaasadda ama arrimaha wadajirka dadka soomaaliyeed inaan wax badan kusoo biiri karo sidaa og tahay dastuurkii laba kun laba iyo tobanka la ansixiyey waxba iskama bedelin maxaan ku idhaahdaa amnigii aa ogeyd meesha uu joogay maanta sidaa aragtuu yahay magaaladu waa kala xiran tahay maamul goboleeda dowladda dhexe muuqda shaqeeyaan qabaa'ilka soomaalida waxaa la geliyay colaad dhexdooda ah markaa u fiiriso hadda laba iyo tobankii iyo hadda yani aad iyo aad u kala duwan yihin marka inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka oo ka codsado inay kalsoonidooda isiyaan waxaan u arkaa arrin aad iyo aada muhiim u ah dhowr sanaad afar sanaad madaxweyne soo hayay weliba afar sana wax ka iinka yar wax yar
maxaad kasoo barata afartaa sano oo aad is leedahay afarta sane soo socota haddii lagu doorto waa ku dabaqaysaa waxyaaba badan horta sida aad la socoto dowladnimada soomaaliya xaaladeeda iyo xaaladda adduunka horta aad u kala duwan tahay fahamka bulshada aa fahamtay iyo waxyaabaha ku xeeran iyo dhibaatooyinka dhexdooda ka jira iyo waxyaabaha ragaadiyey dowladnimada oo ay ka dhaqaaqi la-da qofku inuu fahmo horta aada muhiim u tahay waxaa og tahay dalkan lixdankii markii xurnimada la qaatay dowladnimada soomaaliya faham badan looma lahayn kuf kufkii wuxuu keenay in xukun military oo meesha yimaado kadib waxaa la galay dagaal sokeeye wixii ka dambeeye waxaa la isku dayaya in mataqaanaa laga gudbo marxaladda adag marka dhismaha institutionada dowladda oo si professionala loo dhiso taasaan islahay waa ugu muhiimsantah hadda xilliga soo socda laakiin inaad gaarto waxay ku xirantaha marka hore in amni la helo labo in dib heshiisiin la sameeyo dastuurka in la dhameeyo kalsoonidii dadka soomaaliyed dhexdooda ka jirtana lasoo celiyo sidaas waxaa la mid a arrimaha diblomaasiyadda oo aa og tahay shantii sanoo lasoo dhaafay in dhibaato badan ka jirta annaga uma baahnin inaan adna colaadino masaalixda dadka soomaalida meel walbay taallaa in marka si equala loola dhaqmo dowladaha gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha soomaaliya wixii masaalixoo la kala gaari karaan lagala hadlo wixii markaas khatar u ah dalkaana la yidhaahdo arrimahan suurtagal maaha waxaa sheegtay inaad ka mid tahay ama aad tahay musharaxa ugu khibradda badanle marka amniga iyo laga hadlo maamulka dalka hogaanka dalka waa run maxkamadihii aada soo joogta xilli adag maxkamadihii islaamka oo aan ogahay c c aan kasoo bilowna aqoontaadii amniga markaa fiirso aada og tahay dhibaatada hadda al-shabaab uu dalka ku haayo maxaa siyaasad amni ah oo kuu diyaarsa oo aada rabtaa in aada soo bandhigto wallahi baark fik horta marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego nidaamka shabaabka intii dambe waxay sameynayeen nidaamyo ka duwan kuwa hore yani sistamka dhaqaalaha ay u aruuriyaan garsoorka sida ay dadka mataqaana u toorjargareen ama u handadaan waxyaabahaas oo dhan isbedel weyna ku dhacay intii aan banaanka joogo waxaan si dhow ula socday isbedelka ku dhacaya shabaabka laftigooda intaas waxaa sii dheer in hay-adaha dowladda qaybo badan oo kamid ay soo dhex galeen bulshadan ay xoog ugu dhex jiraan waagii hore waxaa la socotay waa la kala go-naay dhinacay jiran dowladda dhinacay joogtay dhinaca dowladda joogta ka koobnaado waxaa lagu guulaystay in la riixo si fiican dad waa ku dhex lahaayeen laakiin sida hadda ay ugu dhex leeyihiin dadka hay-adaha dowladda iyo bulshada aad ay uga duwanta marka waxyaabaha qaar oo iska tafaasiil ma raba inaan galo laakiin waxay u baahan yahin shabaab dhowr area in laga soo galo kow arrimaha diinta u adeegsadaan bulshada yani culammada soomaalida in loo abaabulo inay fariin cadoo diimad ay gaarsiiyaan arrinta labaadna waa arrimaha bulshada odayaasha dhaqanka ganacsatada dadka waxgaradka dalkan dowlad la-aan ma noolaa karo dadkan waa muslimiin diinta islaamka waa haystaan diinta islaamkan waxay ku dhisan tahay xuriyad laa ikraha fi ddiin ilaahay subxaana watacaala aleh marka cidna looma ogolaa karo inay khasab dadka yani sida aniga aan aaminsanahay aamin ay tidhaahdo diin maba ahaba taas marka waxay u baahan taas waa qayb qaybta labaadna waxa waaye bulshada laftigeeda soomaaliyeed haddaysan heshiis ahayn mar walba waxay helayaan fursad ay ugu dhex noolaadaan marka arrinta ugu dambeysana waxa waye ciidamada amniga ama ciidamada soomaalida inay u dhisnaadaan hab ay ugu agtigaray karaan si deg dega inay wax ka qabtaan falalka dhacaya waxaa ka mid ahayd musharaxiin culays badan dowladda hadda jirta ay kasoo food saartay safaraa laydinka joojiyey weeraraa dhacay qaab sidee ah aragtaa inaad haddii aad ku guulaysato madaxtinimada aada ula dhaqanto dadka siyaasad ahaan kaa soo horjeeda iyo haddii xilligaagu sii dhammaanayo musharaxiinta maxaa ka baratay wixii adigu kusoo maray falastiin horta waxaa ogtahay aniga intii aan xilka haya weligay qof siyaasad darteeda dhibaato uguma geysan waxaan aaminsanahay dastuurka in madaxweynuhu uu ilaaliyo dadka xuquuqdooda waajibaadkoodana uu ahaado qofka ugu horeeya oo difaacaya waxaan aaminsanahay dhibaatada soomaaliya ka jirta waa siyaasadoo loo adeegsado dana shaksi ah marka shantii sano lasoo dhaafay waxay muujisaa aragtidaas inay saxta dalkan waxaa la rabaa iyadoo lakala fikir duwan yahay in lagu wada noolaan karo oo laga wada shaqay karo waajibaadka lagu wada guda karo laakiin aragtida siyaasiga mar walba lagu kala duwanaana aragtida siyaasiga hadday keento in laisweerari karo oo laisdili karo ani waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliyed ma jirayso marka waxaan waxaan aaminsanahay oo xaqiiqo ii noqday yaan yaan maxay ahato ka faa'iiday arrinta kalena waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wixii dhacaya inaysan keenin dagaal sokay inuu dhaco oo dowladdii ay naga dunto maanta waxaan joognaa runtii fursad weyn inaan hore usii soconno qarannimada soomaaliya inay hore usii socoto doorasho la aado marxalad cusub oo wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto inaan galno marka waxaan aaminsanahay in loo bislaaday shantii sano lasoo dhaafay dowladnimadu inaysan ahayn inaad kursi ku fadhido oo aad u isticmaasho sharciga sida adiga aada rabto balse ay tahay sharciga in la wada ilaaliyo ugu dambeyntii rajo intee leedaad ka qabtaa in mar kale
aada iyo aad waxaa og tahay maanta xaaladda amniga dalka ka jirta xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale dalka ka jirta waxaan u malaynaa fursad weyn inaan siiya siyaasiyiinta kale oo saaxiibaday ah marka waxaan aaminsanahay inay tahay marxalad khibradaydii iyo mataqaanaa wixii aan kasoo kasbaday waktigii lasoo dhaafay aan fursad ugu heli karo in aan mar kale dalka ku hogaamiyo